noo qabsooma marka waxaan communikee baa la soo saaray shalay wakhti dheeraan inagu qaadatay iyadoo salaada duhur ee dabayaaqataan ku kala tagnay sida caadiga ahayd wax gacantaaga oon communikee aan meeshii ka dhacay oobooda oo ulajeedooyin fakradda meesha laga soo jeediye aan gacanta aan u taagna ma jirin ajandihina waa midkan aan gacanta hadda ku hayo waxa weeyaan waxaa communikeyga ku jiray in aan ka akhrinay ama oo wasiirku hadalka jeediyey yidhi waxaa loo yeeray oo ergooyinka ku jira kawaarij markii ugu horraysa awal mufaslan kawaarij anigu meeshaan ku dhashay haystaa oo layidhaha ceelbuur aan ka soo jeedo tan ku xigta dadka aan ku maalo kursiga cabashaa ka timid ay leeyihin anaga miy khawaarijtan la sheegayo maxay tahay oo ayagaaba sas ka qababa sababtoo meesha ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeen ayaa kuwaan la sheegay haysata taas waa marka ugu horaysa anigu ajandahaas asiga ah meesha dhexdeeda kama maqlin golaha dhexdiisa wax fowda oo gacantaaga oo kumanikeegaas ay arrintaas ka mid tahana ka mid ma ihi waxaa kaloo ii raacda in la yidhi habraaca oo u socdo ay u socoto dib u heshiisiinta ayaa walaac laga muujiyey anigu waxaan ahaa wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedkan galmudug markaan arkay dikareega uu madaxweynuhu soo saaray axmed ducaali xaaf oo ahaa in doorashada iyo dibu heshiisiinta oo ku wareejiyey federaalka waxaan isla waxaad mudan taha in lagula socodsiiyo lagu yidhaha c c baad leeda dhahaa saasaa la yeela saasaa la yeela